hore ayaa ah ka muuqashada badan oo qowlka horena muxuu ahaa in ay suurtagal tahay bal hadda maha miaal xataa meelahan lama imanayaan oo markan ay faxwal khidaab oo kale ama mafhuumka muwaafaqo iyo tan iyo ay kaba hadlayaan ama khaasatan ka dambe iyo awqaadda qaarkeed arinku wuxuu noqonaya waa calaa sabiil fardi walixtimaal un waa wax iska suurtagala waa wax banaanun wax waaqica iyo wax mihaalo noolaba yimaadaan taasi iyada ma jirto oo ay noolaba yimaadaan laakiin waxa weeye waa suurtagal bay leeyihin kol haddii dee nudqigan wax laga faa'iidaysanayo un laftigiisa yaan lagaba faa'iidaysanaya macnahan dee lagaba fahmaye laazimaye uu yahay wax in lagu nasakha ay banaan tahay un laakiin arinku waa fardi iyo ixtimaal un maaha wax mihaalo leeyihiin saa iyo mihaalkaas ayaaba asan dee amtilo hore usoo aragno nastigiia wa ama nasu nasi bifaxwa khiaab faxwa alkhidaab waa kan yidhi wahuwa tambiihu alfaadahana waa waxaan soo wada aragnay haddaan kitaabkeenna san ku aragnay aragno aan un aan qabsano faxwalkhidaab ama tambiih wuxuu noqonayaa marka kan maskuudka iyo waa mafhuumkii muwaafaqe laakiin xukumka uu kaga mudan yahay kaga awleysan yahay kii manduuqa ahaa ama lafdi manduuqii taas oo hadduu xataa la simanyay isagu taa kama dhigahay laakiin dee qolooyin kale saan sooba sheegnay faxwalkhidaab waa mafhuumu lmuwaafaqa marka hadduu musaawi yahay iyo hadduu kaba sii sarreeyo tanuu tambiiha kaba magacaabay iyoan amtiladeeda soo maray intiiba waa mafhuumkii muwaafaqo faxwalkhidaab baa la odhan marka faxw khidaab iyo tambiih iyo mafhuum muwaafaqo khaasatan markaa uu maskuudku uu musaawi yahay ama mid kaba sii sarreeyo xaggii oo kaga mudan uu yahay waa isla wada mid un haddaba wuxuu leeyahy kaa falaa yajuusu ma banaana labadoodu way kala xoog badan yihiin kole mafhuum muwaafaqa dee waa aad buu uga xoog badan yahay kanoo kolkol baaba uu noqdaa dee markan aan wax lagu kala farqiya aanay asal ahaan jirin kan maskuudka iyo ka madkuurka talabaadna nafy alfaariqani ay qadci tahay de waxa weeyaan waaba kolbaa dee xukumkii uu noqonayaaba qadci laakiin dariiqou ku socdaa hore aynu soo aragno imakana uu ishaari doono oo inuu faxwa alkhidaab iyo tambiihan iyo baab qiyaas uu yahay dee qiyaasna wax laguma nasakho waana kan laakiin daliilkhidaab baa dee ka daciifsan san horeba usoo aragna falaa yajuusu ma banaana liannahu qiyaasun qiyaas weeye dee qiyaaskana wax laguma nasakho sia inoo dambaysa ee haddii qiyaaskii nas caarido oo nas ka hor yimaadaa uu jiro ama uu ijmaac caaridayo ictibaarba malaho waa tafaasid lictibaar ay yidhaahaan oo laa qiyaasa maca nas waata la yidhaha kol haddii nas meeshii jiro qiyaas maba imanayay noqonaysaa isaga wax laguma nasakho liannahu qiyaasun wa min asxaabina man qaala asxaabteenna waxaa ka mida ku yidhi yajuusu waa banaaye annasku bihi mafhuumkan muwaafaqo faxwa alkhidaab ama tambiiha in lagu nasakho wax liannahu ka nudqi nudqigii buu laba mid yahay bal markaa kolley masalada waataan lahawan ku laamaya lakiin wax sidaasa maahe waxaa jirta labadan mafhuum markaan eegno mafhuumkan muwaafaqo ee waxa weeyaan aad buu uga xoog badan yahay mafhuumkan kale mukhaalafo waxaana jirta mafhuum اlmukhaalafa culimada qaarkood aan ictibaabirinba sidaynu soo marnay xanafiyada oo kale iyo inaan y daliil aanay kaba dhigin mafhuumkan mukhaalafo aanay daliil kaba dhigin oo xataa ictibaarkiisii baaba dee khilaaf jira bayna ahlilcilmi oo markaa kan kale waa ka daciifsan yahay taas iyada waa mid halkan kale faxwa alkhidaab oo kale iyo tambiib waxaynu soo marray shaafici oo kale raximah اllahu tacaalayo alqiyaas aljeli ka cabira ama alqiyaas fii macna اlasli waana inoo dambeeya dee kutubtii hore aan kusoo aragnay taasna ishaare alqiyaas fii macna اlasli ama alqiyaas aljeliyo wuxuu ka dhigaa in mafhuumkan ama faxwa alkhidaab iyo tambuhu qiyaas baabkii yahay dalaaladiisu dalaaladan oo maalan ilaahay qowlkiisii uhi falaa taqul lahuma ufin haddii lafdigu wuxuu nahyigu uu ahaa annahyu can اlqowli maalan dee ufin buu ahaa dalaaladii halkaas aan ka qaadanay dalaalo kale oo ah annahyi can darbihima weeye in la garaaco ama dee la caayo oo kasii adagba nahyintii aan kaba nahiyeynay shaafici oo kale wuxuu leeyahay meesha cilo kulminaysaa jirto waa ciladan al-iidaa ee kaa ku sugan kana ku sugan marka waa baab qiyaasoo markaan ciladii taa ku sugnayd kan ka helay ayaan xukumkii ha kagaba mudnaadee aan siinay marka hadda la yidhaho waa baab qiyaaso dalaaladiisu waa dalaala qiyaasiya dee waxay noqonaysaa qiyaaskiina wax laguma nasakho laakiin waxaatan soo ogaanay bal dee shaaficiya taha kuma yidhaaho laakiin a'immadu inaanay ama dee jamaahiirta xataa shaaficiye badan ay kuma jiraan inaanay lahayn dalaaladiin ay ka dhigeen dalaala lafdiya waa dalaalo lafdiga laga qaadanayo ee dalaalo qiyaas ma aha haddii markaan idhaahno waa dalaala lafdiya dee markaa faxwal khidaab marka wuxuu u suubanayaaba saa dee qolooyinka kale ay leeyihiin naski buu u suubanaya laakiin umuurahaasna waa calaa sabiili اlfardi walاxtimaalo wax mihaala oy la yimaadaan ma jirta lama shinqidi baan arkay oo dee mihaal iyada waa suurtagal buu leeyahy maha mihaal dee uu leeyahay imika saasaa dhacday wuxuu leeyahy bal xadiidkaa layi lwaajidi l markaa ama yuxilu cirdahu cuquubata ruuxii wixii haystay ee lahaaya iska bixin karaya deynka waktigiisna gaadhee ruuxii celceliya wuxuu banaynayaa dee cirdigiisoo laydhaha madalani iyo taas iyo wax laga sheego iyo ciqaabtiisa sida iyadoo la xidho oo kale bal haddii kaas inta lagu camal falay maalan oo lagu camal falay inay cumuumkiisa waalidkii haddii dayn waladkiisa uu ku yeeshona waa shamlinaye lagu camal falay oo lagu dhaqmay dabadeed ay timaado falaa taqul lahumaa ufin oo kale mafhuumkan falaa taqul lahumaa ufin ee ah darbigoodii iyo wixii intan kasii dhib badanba aan u banaanayn ayaa nasakhi laha lakiin taasna waxay suurtagal noqonaysaa un caamka haddii aan weli lagu camal falin dee taksiisubay halna taksiis baan kusoo maray noocaas oo kale laakiin haddii wixii lagu camal falo cumuumkii loogu camal falo oo markaa taksiisku yimaado markaasuu naski noqdaayo waa haddii dee cumuum camal fal uu yimaado taasoo kale mihaal u suuban lahayn buu leeyahay laakiin waxaan leenahay umuurahan waa umuuro ay fardi ahaan ula yimaadaan oo dee fardi ahaan waxaana suurtagala kanaa banaan iyo kanaan banaanayn bal marka waxaan leenahay dalaalada khidaabku waa dalaalo oo intooda badan aanay iyagu ka dhigin inay wax nasakhayso iyada waa la nasakhaya horead mihaal usoo aragnay xaggii mafhuumka waa la nasakhaya dalaalada khidaab ama daliilkaa khidaab naski waa ku yimaada iyadoona intii manduuq ahayd aan naskiga kuba iman xadiidkii min almadi laakiin kan kale de waxa weeyaan isagu iyadu waxma nasakhayso lakiin faxwa khidaab waa lafdigii isagaaba xukunkii kaga awleysanoo naski waa usuubadaa sidaa intooda badan ay leeyihin faslan walaa yajuusu ma banaanaa naski bilqiyaasi qiyaas in wax lagu nasakho taasi waa dee isagaaba noosii bayaamin doona adna waxbaan kaba sheegay markii hore وqاaل bعض أصحاaبina أصxaabteena bacdigood waxay yidhaheen bacdigan uu ilhaamiyey waa nin abوlqاsim الanmadi la ydhaha أصxaab الwujuه kaba mida cثmaan iبn سacيid بn bashaar oo dabaqadii labaad ee bal mثala shaaficiyada kaba mida waayo rabiic iyo musani iyabuu asxaabtoodii ahaa laba boqol iyo sideed iyo sideetankiina waa dhintay bal mثala waana saa dee markaa qawaadica iyo sharxiisiya kuba sugan ninkan uu ilhaamiyey maanta waa ninka abوlqاsim الanmadi yajuuزu waa banaan yahay biljariyi minhu qiyaaska jeliga ama biljeliyi ka jeliga minhu qiyaaska kaba mida waa ku banaan yahay qiyaasta jeligiina waa ka la jasminaye la goynaya wax faariqo udhexeeya labadan kan dee maskuudka iyo kan madkuurka inaanu jirin waa ka la yaqiininaye la jasminayo o kale waa saa dee dalaalada falaa taqul lahumaa ufin haddii aan idhaahno qiyaaskeedu waa dalaala qiyaasiya darbigiina dee wax markaa taasoo u dhaxeeya oo faariqimaba jirto iyadaaba xukuntii kaga awleysan taasoo kale waxbaa lagu markaa nasikhi karaa qiyaasku markuu noocaa yahay duuna alkhafiyi laakiin qiyaaska qarsoon sia kaa cila ay kulmisay oo kale iyo waxyaalo bal maalan kaa laguma nasakhayo ومiن الناaسi waxa dadka kaa mida maن qaaل ku yihi يجuuز waa banaan yahay بكuلi dليل مaعnaa النسk بكuلi dليiلi dليiل kasta oo yaقac بياn وتkصiiص بياn iyo تksiiص uu ku xasilo قyaaskiiba kaa mid yahay si guudba waa u banaan yahay لakiن شheek وu u hada khaضwn labada qowl ba isrاaciyo qowlkaasi waa qowl khaض ah لأن القyaaس قyaaسki inamaa yaصx wuxun baa u ansaxaya oo qiyaaskii la اعtibaarinaya إdا lm يucaaridhu nas haddaan nas caaridino markan qawaadixda ay tiriyaan qawaadixda waxa kaba mida ee naskii ou khilaafo waa qaadix ay dhahaan fasid الاctibaar ay kaba cabiraan nasku hadduu muqaabila me qiyaasku uu ku yimaado muqaabila naskuu ku yimaado waxay ka cabiraan waa qaadix ku yimaado qiyaaskii burinayaba oo fasid الاctibaar bay kaba cabiraanoo dee marka horeba qiyaas sagaagsan maaha waa qiyaaska fasidka ah marka kol haddii nas caaridayaa jiro ictibaar ma laha wax ka soo qaad ma laha marka dee kol haddaanu ictibaar ma lahayn inay naskigu wuxuu ku imanayey laba xukum oo iscaariday oo aan la jamcin karahayn ayaa markaa koodii dambeeye laga dhigaya naasikhi kii horeyna mansuukhi lagaba dhigaya maanta mucaaradaba kama dhaxayso nas iyo qiyaas qiyaaskii baa wuxuu noqonayaa fasid الاctibaar saa daraaddeed wuxuu naskhi karaa ma jirto yani wuxun baad u asaxaya ida lam yucaaribu nasun faida kana hunaaka nasu nas haduu yahay mukhaalifun lqiyaas qiyaasku wuxun uu keenayo khilaafsan lam yakun lilqiyaasi xukmun qiyaaska uma sugnaanayo xukum u sugnaanaya ma jirta ee wuxuu noqonayaa kaa fasid اlictibaar kaaba falaa yajuusu markaa ma banaana annasku bihi wey mid in isagii wax lagu nasakha iyadii ma banaanaanayso bal intadna kolley waa umuuraha iska nadarige waan yar raacinaya wala waqtigeeni dhacay faslun walaa yajuusu ma banaana annasku biadilati اlcaqli caqligu wixii uu keenaye adilo ahaydeen adiladaa naqliga ahayd in wax lagu nasakhaa ma banaana lianna daliil alcaqli caqliga daliilkiisu darbaani laba qaybood weeye darbu nooc laa yajuusu aanay banaanayn an yarida sharcu sharcigu inuu ku yimaado bikhilaafi wax khilaafsan maala ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu ku sifaysan yahay sifaat alkamaal oo naqsigu ka nasahayo koley daliil caqliga kaba dhigaan bal maala dee taasna inuu sidaa wax ka duwan uu sharci ku yimaado naqli ku yimaado ma dhacayso marka kaas oo kale waxa weeye dee wax iskhilaafa oo naqligii iyo caqligii ka imanayaa maba jirto inay iskhilaaf iyo tacaarud baa naskiga keenaye taasi waa mid falaa yutasawaru markaa lama suuraysanayo nasku sharci bihi in daliilkii caqliga ahaa ama sharcigii la nasakho bihi bidaliili caqli noocaasa laguma nasakho wa darbu midna waa nooc yajuusu ay bannaan tahay an yarida inuu yimaado asharcu sharcigii bikhilaafihi si ka duwan uu kuba yimaado wa huwa albaqaau calaa xukmi اlasli waa baaqinimada lagu baaqi noqonayo xukmi asl adu waatay bara'ata dima kaba cabiraan waana tan istisxaabku uu kaba yimaadey marka daliil la waayo daliil naqliga la waayo loo baahdo ee la yidhaho dee xukumkii asalkaaban u laabmaynaa taas oo kale marka arrinkan eeg dee inta aan wax takliifi iman inta aan xagga sharciga wax dimanta dadka shuqlinaya kaba iman waxaa iska jirta bara'a alcaqliya waxaa yidhaahaan ruuxii waxba ma saarna wax takliif oo saarani maba jirto taas sharcigiibaa markaa imanaya oo tii bedelaya oo doorinaya markaa taa sharcigu doorinaya uu bedelaya oo markaa eeg intaan sharcigu iman arrintan ahayd bara'atu dima waa dalaala caqliya un oo waa daliil caqliya un weeyene waxna soo sharciyo taasi ma jirto ee walow umuuro kolley ayadaya aan ka heli karno shareicadii aan kaba heli karno haddaba noocaas caynkaas oo kale ah ee daliilkii caqliga ah markaa dee kuba sugnaanaya dee markaa bara'adaha asalka oo kale iyo waana ta istisxaabka uu kaba yimaado iyo taas oo kale isagiiyo sharciga isma caaridayaan oo sharcigii waaba kii doorinaye bedelayay haddii sharcigii wax doorinaya aan ka helno dee sharcigii baan raacayna marka aynu weyno wax iyada taa bedelaya ayuun baa loo baahdaayo daliilkaas ama caqligii uu iskaba yimaada marka nooca caynkaas oo kale ah ay suurtagaltay sharcigu wax ka duwan inuu kuba yimaado oo ah albaqaacu calaa xukumi اlasli kaasna wadalika nooc markaa dee taas isaga inay xataa koryeelkii sida saynu soo marray naska lama odhanayo wixii shareecadu ay kor yeeshee taas ahaydee dee markii hore jiray ee ama aan dee shareeco la-aanta u joogay ee ama u jiray ee u sugnaaye markaa la kor yeelay naska ma ahan saynu soo marro naskugu waa daliil daliil kor yeelaya xukunkiibuu ahaa haddaba nooca caynkaas wadalika inamaa yajibu lcamalu bihi waa ninka noocan caynkani ay suurtagaltay sharcigu khilaafkiinu kuba yimaado in lagu camal falaya waxay waajibaysay cinda cadami sharci marka aan sharci jirin ayaa lagu camal falaya oo loo baahan yahay haddii wax nasa aan weyno wax aan oo maala qur'aan xadiid ijmaacii qiyaaskii umuurihii kale adiladii xataa tii mukhtalaf fiigeed qowlkii saxaabiga iyo umuuraha caynkaasa aan weyno ayaa istisxaab iyo akhir aladila ayuu ahaayo baraa'adaha hore dib loogu laamayay marka waxaa lagu camal falayeyba ama ay noqonaysay in loo baahdo marka aan sharci jirin kol haddii sharci jiro sharcigii baa doorinaya dee taasna tacaarud ma jira wey faidaa wujida sharcu sharcigii haddii la helo badalat dalaalatu dalaaladiiba maala daliilka caqligii way buraysaa falaa yajuusu nasku bihi markaa kol haddii arrinku taa yahay in wax lagu nasakhaa oo isagii uu noqdo naasikh ma banaanaanayso ma yucraf bihi naasikhu min almansuq allah subxana wataala aclam bab ma yucrafu bihi naasikhu min almansuuqi aadaakani baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye yucrafu la garanayay oo bihi isaga lagu garanayay annaasikhu naasikha ama yucrafu naasikhu bihi min almansuuqi mansuuqa laga garanayay oo wuxuu baabku u baabaysan yahay oo halkan noogu iman doonaa amaaraadka ama calaamaadka naska wuu leeyahay ama waxyaalaha aan ku garanayna ka naasikha ah ee mansuuqii aan kaga soocayno macnaa naasiku muxuu inoogu sugnaanayaa iyo mansuuqii tiibaa baabkeedii u yaho inoogu iman doonta bal umuurahan ama fasalkan baabkan wey waclam waxaad ogaataa ana naska naskigu qad yuclamu in la ogaadaa la arkaa oo waxa bisariixi nudqi nudqi sariixi oo macnaa naskii inuu kuba yimaado isagoo naskii dee uu ku sugan yahay tasriix iyo caddayn la caddaynayo xukumkan la sheegay inuu yahay mid naasikha oo dee nasakha iyo xukum kaba horreeyey taas inuu ku yimaado waa la arkaa waana dee umuuraha ugu asraxsan ama uguba cad oo ah iyadoo naskii uu ina tusayo inuu dee markaa xaggii naskigii uu ina tusayo taas baltaa in lagu markaa lagu garto waa la arkaa buri ama lagu ogaado wadalika ka qowlihi tacaala al'aana khafafa allahu cankum waxaa horeeyey bal haddii labaatanka inaga inaga midi ayaama la helo labaatan inaga inaga mida la helo sabrayo u adkaysanaya dagaal iyo dhibtii ee u adkaysanaya inay laba boqoloo kuwa gaalada ka qaalib noqonayaan aayaddii horey ahayd marka aayaddii ku xigtayna waxaa cibaaradan baa ku timiba al'aana khafafa allahu cankum ilaahay subxaanah wa tacaala waa idinka fudaydiyey oo halkii laydin laasiminayey in midkii keliyaha toban uu isagu u jirib dhigo oo uu sabro ayaa waxaa lagu soo koobay midkiba inuu laba uun uu sabro oo u adkaysta la dagaalankooda marka cibaaradana rabbi xukumkii horeu idinka fudaydiyey waxay dee sariix ku tahay xukumkii hore inuu mansuuq yahay taas waan kuba garanaynaa dee waxaa iyadana bal maalan laba mid ah oo dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisii ee iyadana kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha iyo kuntu nahaytukum can idikhaari laxaami اladaaxi ee dee fakulu maa badaa lakum iyo alfaadaha iyagu laba midka ahaa ee xaggii bal maalan naskiga isna tasriixii iyo kan inuu kan ka dambeeyey ee caddaynauguba sugan tahay taa waa lagu gartaa waqad yuclamu in lagu ogaada la arkaa naskigii bilijmaaci ijmaac ijmaaca shalay unbaaban soo aragnay waxaanan soo ogaanay ijmaacu inaanu isagu wax nasakhin taas ijmaaca naftiisana aan la nasakhin taa waan soo aragnay oo iyada taa horena inaan la nasakhahayna horeynuu soo aragnay shalayna casharkii waxaa inoogu jiray ijmaacu inaanu naasikh noqon ahayn wixii dee sababtaas ama cilada taasi ay leedahayna waa tii aan soo ogaanay bal markaa horta ijmaacu naasikh maaha wax ma nasakho laakiin muxuu leeyahay naskigii baa lagu ogaanayaa wuxuu ina tusayaa ama dee laga qaadanayaaba isagii in xukumkan maanta didkii iyo wax ka duwan ummaddii ay kuba ijmaacday xukumkaasi uu mansuuqiyoo dee nas kale ama waxaan musanadka ijmaacunbaaba nasakhay waqad yuclamu bilijmaaci wa huwa markaa kaasna markan ijmaaca lagu ogaanaya an tujmica alummatu ummaddu inay kuba ijmaacdaba weeye calaa khilaafi maa kii wax ka duwan oo khilaafsan wareeda soo aroore min alkhabari khabara macnaa khabar baa yimi xukun buu kulansanayey xukumkii uu kulansanayey ayaa ummaddu waxay ku ijmaaceen si ka duwan oo xukumkaa wax ka duwan iyo khilaafkiibay ku ijmaaceen ijmaacu markaa naasikh maaha oo ee wax sharcan sugnaaday oo waqtigii rasuulka inoo sugnaaday ijmaac xaadise oo bacda tashriic yimi ma nasakhayo ma kor yeelayo taas iyada waa mid laakiin muxuu haddii ijmaacani kolkolbaa in badan dhacda ijmaac in culimmadu soo naqliyaan ijmaacaasna barhkood baaba arrintoodu ay tahay haddii mukhaalifku mid iyo laba iyo in yar uu yahay inaanay ictibaarin ay markaa qowlkii ijmaac kaba dhigaan sida ibnu jariir iyo dee rag lamidi midkii iyo labadii iyo aanay ictibaarin iyadoo khilaaf jiro marka taasoo kale dee ijmaac ma aha kolkol imaamkan ibnu cabdilbarna ijmaacaad badan uu soo naqliyo waxaa dhici karta inay noqoto iyo imaam nawowi iyo cadam alcilmi bilmukhaalifun inaan la ogeyn ruux meeshan dee mukhaalifa oo dee dhici karta mukaalif inuu jiro marka noocyadaasoo kale kolley xataa dalaalada uu tilmaamayo naski iyo imika uu ina tusayo dee waxay leedahay tawaquf iyo in layska hubsado laakiin ijmaacii sugnaa ee haabitka ahaa ee ummaddu ay ku ijmaacday ummaddu san soo maray inoodan soo socoto khada kuma ijmaacayso marka taasi waxay tilmaamaysaa ama ay daliil u noqonaysaa uun xukumkan isaga didkii iyo khilaafkii ummaddu ijmaac dee la og yahay weeyo haabita ay ku ijmaacday inuu xukum mansuukha yahay tii buu daliil u yahay laakiin naasukhu isagii maaha calى khilaaf ma warada min alkhabari fayustadlu waxaa la daliishanayaa bidalika waa ijmaaca ummaddu ay ku ijmacday calى khilaafi ma warada fi اlkhabar calى anahu mansuukhun inuu mansuukh yahay xukum khabarka hore wixii kuba yimi weeye ee didkii iyo khilaafkii lagu ijmaacay inuu mansuukh yahay kolley ibnu taymiyana aduu majmuuc اlfataawa meelo kala duwanna hadalkiisaasi waa kitaab aad u fawaa'id badan cilmi aad iyo aad u badanna ku jiro kolley mujaladaadkana waxaa dhici karta dee meelo kala duwan inuu ku soo noqnoqdee isagu tu ku celceliyaa waxay xaggan ay barhkood yidhaahaan ee waxaa dhici kartaba inaynan mustanadkii ogeyn laakiin mustanad baa jiro oo kale isagu wuxuu kaba dhigaa dee ijmaacu hadduu sugan yahay horta daliil buu u yahay xukumkan inuu mansuukh yahay oo ummaddu dalaalo kuma ijmaacayso laakiin wuxuu yidhaahaaba dee ijmaac lama garanayo lagu ijmaacay calaa tarki nasin oo dee aan la ogeyn naskii isaguna naasikha uje wuxuu leeyahy ijmaac kastoo dhacayoo la hubo oo sugan oo naska tegii lagu ijmaacay waxa la og yahayna naskii musanadka ahaa ama naskii naasikha ijmaacu naasikh maaha dee maaha wax qarsoomye ma jirto ummaddii oo dhanna taasi ma wada dhaafayso marka ijmaac kasta oo lagu ijmaacay calaa tarki nasin waxaa la og yahay naskii naasikhana waa wax macruufa uun oo taas dee hadday dadka qaarkood kaba qarsoontayna wax jira oo macruufa oo sugan weeye ummaddii aan wada dhaafin لأن الأمة أمد لا تجتمع على الخضاء خضا كما إجماع عيسو ama dee waxa weeye markaa wixii ay ku kulantaa waa sawaabun waa xaqun dee haddii markaa khalabarkani sidii uu kuba yimi khilaafkii ay ku ijmaacdana dee sidaa ay ku ijmaacday baa sidii sawaabka ayd oo markaa kani waa xukun mansuukha ayuu noqonaya laakiin isagu naasikhi maaha bal taasi waa laba markaa maxaan soo ogaanay in tasriix uu xaggii naski ugaba yimaado caddaynaya naskigii oo taasaan kaba qaadanno in meeshii ijmaac jiro oo ijmaaci daliil uu yahay naski jira meeshii uu daliil u noqdo arrin saddexaadna muxuu yidhi waqad yuclamu in la ogaadaa la arkaa waxa weeyaan naskigii lagu ogaado bita'khiiri axadi laftayni labada lafdi mid ahaan dambaysiinta labada lafdi dee lafdi buu ka cabiraa nudqi buu ka cabiraa khadaab bay ka cabiraa nase waa labada nase midkoodna uu mansuukhayo midna naasikha yahay labada mid ahaan dambaysiintiisa laga dambaysiiyo can ilaakhari kii kale waa xagga waqtiga iyo xagga zamanka maca atacaarudi iyadoo tacaarud ay iska hor imanayaan oy is-anfiyayaan oo haddii midkood la qaato kii kale ay noqonaysa in laga tegayaa uu jiro fiqradan aan haynoo dhan ama dee bal fasalka wixii ka horeeyo o dhan saa ay tahay uunbuu ugu sugan yahay kitaabka la yidhaaho alfaqihi waalmutafaqih ee khatiibu lbaqdaadi leeyahay juskiisa hore wey saas unbuu uguba sugan yahay kollayna horaan taa uga soo yar hadalay oo qawaadicu ladilo iyo kitaabkan aan hayna iyo alfaqih waalmutafaqih iyo kolbay noqonayaan fiqro dhan ama dhan adigu ay isku cibaaro uun yihiin waana dad iskula waqti ahaa dee markii hore ayaamii hore waa ti aan lahaa ma garanayo kooda dee la odhan karo kan ayuu kaba qaatay oo kale laakiin waxaa dee san maalin dhoweydba sheegaya kitaabkeennan baa ah kitaabka asalkaee kolley kutubtaa kale asalka u ah walow khadiib uu sanad ka weynaa saddexiyo toban sanadoodna uu ka hor dhintay labadnoode isku marka la eego xagga xifdiga xadiidkana uu aad ugagaba horeeyey dee xagga axaadiida markay noqoto fiqiga mooyaan iyo xagga nusulku labadiiba wadaagsadeen mooyeen haddana kitaabka meelo kala duwan oo kitaabka ka mida ayuu wax kitaabkeennan ku sugan sheekha ka soo naqliyaa meelana dee cibaaradooda isku mida oo meelo kala duwan oo barhkood soo tilmaamay ayuu isagoo dee abu isxaaq shiiraasi ka cabirayna abu isxaaq firusabaadi ka cabiraya welibana aan kitaab u tirinayna wuxuu ka maqlay ay tahay oo dee ama dersa uga maqla ama kitaabkoo lagu dul aqriyayay wadhaa waan ka maqlay tawaadicana mar dambe ayaa iyadna halka nasqiga intii laguma jiray ayuu meelo walow kitaabkiisa tafsiir ay tahay ama isxaaqa shiraasi isagoo cibaarada kaba cabiraya ayuu waxyaale kaba soo naqliyaayo bal markaa kolley cibaaradu dee ay iskuma dhowaatee waxaad moodaa cibaarada markaa asalka iyo dhammaan cibaaraadka isku midka tan abu isxaaq inay tahay oo labada kaleba isla waqti unbaabay ahaayeen midna saddexiyo toban sanadood buu ka geeri horreeyey midna saddexiyo toban sanadood buu ka geeri dambeeyey walow dee mid ay isku beled ahaayeen midna ay kulmeen markii uu ka yimi bilaadiisii bal markaas uu baqdaad yimi waqtiyada isagoo dhiba xanafiya oo munaadaraad markaas dee ay ragga qaarkood oo shaaficiyadii waaweyneyda ay dhex martay laakiin dabadeed uu shaaficiyad noqday bal taas waxaan leeyahay cibaaradan hadda kitaabku saas weeye waxa dhacay markaa faqiihu mutawafaqi halka bedelkeeda waqad yuclamu bita'ahuri halkan uu ta'khiir ka cabiray tafciil ayaa isaga tafacul baa ka cabirnayd waqad yuclamu bita'ahuri dee waana cibaarada marka la eega laqba ahaan iyo macno ahaan aad u sii munaasibka ah oo halkan iminka dembaysiin labadii laftimid ahaan kii kale laga dembaysiiyaan kaba cabiray maxay cibaaradu noqon waqad yuclamu in la ogaadaa la arkaa bita'ahuri axadi laftayni labada lafti mid ahan ka dambayntiisa uu ka dambeeye waxba markaa dambaynta uu midkood ka dambeeye xagga wuruudka weeye iyo imaatinka can ilaakhar kii kale uu ka dambeeyey maca tacaarudi iyadoo tacaarud jiro oo kollayba shardigan dee naskiga waxa ah labada nas ee midna la odhanayo waa naasikh midna waa mansuukh la odhanayo waa inay istacaarudayaan iska hor imanayaan welibana aan la jamcin karahayn ee hadday xataa nooc ta'wiilba haba noqoto ee aynu dee labadoodii ku wada camal fali karno mid ahaan oo la ilqeeyo waxa ka horaynaysa iyadoo lagu wada camal falo nooc ta'wiilba ha yimaado laakiin marka la jamcin kari waayo ee aan la jamcin karahayn ayaa maxay noqon duruqdii tacaarudka lagu suulinayey waa jamcin horta haddii taasi ay dhici weydo ayaa marka ay noqonaysaa in taariikhdii dib loogu laabmo oo la eego koodii horeeyey marka kii horeeyaa laga dhigaya mansukh kii dambana naasikh baa laga dhigaya kol haddaan lagu wada camal fali karayno haddaan mid ahaan qaadano kii kale aan kaba tegayno marka tacaarudkaasi haddaan u jirin waxba waa lagu wada camal falaya nasiba meeshii ma yaal haddii xataa la jamcin karayo mukhtalifulxadiid iyo unbaabay noqon oo waxa weeyaan waan jamcinaynaa laakiin waa markaa tacaarud jiro aan la jamcin karahayn midkoodna kii kale ka dambeeye markaasaa waxaan garanaynaa ka dambeeyey inuu naasikhi yahay kii horena mansuukhi yahay adu waa ta'ahurun halkaasaa laftigiisa wadaalika wuxuu kaga duwan yahay markuu axaadiian iyo umuurahan soo naqlinayo isagoo dee faqiih saa u ahaa nin muxadian aha ayuu isagoo xadiidka sanadkiisii ku soo arooriyaa khaiib oo dee lafdigiina waa dhammayn ama lafdigii dee isagu kuba warinayo sanadkiisa kuba warinayo taasi waatuu kaga duwan yahay kitaabka wadalika kaasna mil ma ruwiya wixii laba wariyey weeyo anahu qaala anahu rasuulku salawaat ullahi wasalaamu caleyh qaala inuu yidhi athayibu biayibi jaldu miatin warajmu kii hayibka ahaa oo dee muxsanka ahaa oo isagu dee ka zinaysanaya mid sayibo ah ma dee mid muxsana iyo kaasoo zina ay dee markaa dhexdoodii kaba dhici xadoodu jaldu miatin boqol uloodoo waxa weeyaan lagu jeedlo weeye iyo warajmu rajmi xadiidku lafdigan saxiixa muslim buu inoogu sugan yahay koleyna bal maala markii aan soo haynay maalin ladaa casharkan adigu malaaigta ka horreeyey naskigii qowlka la nasakhaye ficil lagu nasakhaye waaba soo yar qaatay miaalaan ana u soo qaatay bal xadiidkuna saxiixa muslim waa xadiid cibaado weeye oo iyadoo bal maala dee dumarkii ama dadka waxaa kuba kacaya ay markaa naska qur'aanka ama suuratu nise ku timi in la fa'aaduhuma oo dee dhiba oo dee aqaladana ku haya ilaa ilaahay sabiil u yeelayo ayaa rasuulku wuxuu yidhi khaasatan markii azaniyatu wazaniya soo degtay qad jacala allahu lahuna sabiilan oo markaasuu xadiidkan sheegay haddii labadan sinadu ay dhexdooda ka dhacday ay iyagu yihiin dad guur soo maray boqol uloodna waa lagu dhufanayaa waana la rajminaya marka labadii xadoodba waa la israacinayaa oo labadiiba way ku wada imanaysaa taasi waa mid waa xadiidkaasi ama lafdi uma ruwiya waxaa la wariyey annahu rasuulku rajama inuu rajmiyey maacizan maaciz iyo qaamidiyadiyo dee qolooyinkii uu rajmiyey walam yajridhu oo isagoo dee muxsana ama ayiba ah ayaa dee waxa weeyaan uu xaddii uu ku oogayo wuxuu ku kaaftoomay rajmin ee laakiin muu jirdin marka maxaa fadalataasi waxayna tusaysaa ina kanaa ka dambeeye kaa hore oo taa hore waa markii ugu horreeye xaddeeba la tashriiciyey bay ahayd kanna waa markii dambe rasuulka ilaahay fulinayaiyo tadbiiqii bay ahayd calaa ana aljalda jaldigan la raacinayo marka uu ruuxu muxsan yahay jaldigu wuxuu ku koobnaanayaa ruuxii aan muxsan ahayn ee dee intaa xaddiisu ahayd laakiin kii la rajminayey ee xaddii yarayd xaddii weynayd baabay hoos galaysaa tii weynayd baa lagu kaaftoomaya waaba ruux la dilaye fadalataas rasuulkii ilaahay inaanu jaldi la iman ee uu ku kaaftoomay rajmiga maaciziye qaamidiye iyo qolooyinkii uu rajmiyey waxay daliil u toyna tustay calaa ana aljalda jaldigu mansuuqun inuu yaho macnaa kan baa dambeeyey kaa horena uu horeeyey kale arrinku aad buu u cad yahay laakiin waxaa jira sheekha marar horena wuu kaba dhacay koley dee dibna waa uga dhici doonaa kutubtiisana waa ku soo noqnoqdaa labadoodiiba wuxuu ka cabiray maa ruwiya iyo uma ruwiya ayuu kaba cabiray labada xadiidna waa kuwa xag hooseba inoogu takhriijiyo waa laba xadiidoo sugan weeye midna saxiixayn uu kuba sugan yahay midna saxiixa muslimo waa laba xadiidoo saxiixa waxaana kolley dee ay ahayd sii toosnayd ee habboonayd xadiidku marka uu ama saxiixa ma xasan yahay in siiqo jasmi lagu soo naqliyo sadee qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam iyo wixii la midka ahaa kol haddaan isnaad lagu isticmaalahayn haddii uu xadiidku aanu ahayn xasan ama saxiixna ama daciif yahayna dee waxaa asala markaa la soo naqlinayo in siiqatu tamriid sida siiqadan aan hayno rawiya iyo warada iyo balaqanaa canhu iyo cibaaraadka caynkaasa in lagu soo noqliyo sababtuna waxa weeye siiqadan siiqatu jasmigu waxay keenaysaa hadalkan lagu soo naqliyey inuu ka sugan yahay ciddan loo idaafaynayo inuu ka sugan yahay ee tan kalena kol haddaanu ka sugnayn baa siiqadan tamriidka lagu soo naqlinaya bal taasi waa tahay bal maalan meesha jirta ee laakiin rag aad iyo aad u badan oon tiro lahayn oo fuqaha iyo kayrkood xataa muxadisiin baad kuba arki fuqahana iyo usuuliyiinna hadalkood badaa culumta kale dad kalena taasta ayaan kolkol daabidka ama aan in badan ilaalin oo xadiidkii oo sugan baa kol siiqata tamriid la yskaga soo naqliya xadiidkii oon sugnayn baa bal maalan siiqatu jasmi laguma soo naqliya in sheekhanaoo kale isagoo weliba daabidka horraysiiyey fusuusha ka horraysa kitaabka markuu aadaabta cilmiga iyo camalka ka baxo aadaabta cilmiga iyo dee uu kaba baxo caalim iyo mutacalimba aadaabtooda ee uu kolley waxyaalo kitaabkan uu muqadimo ugaba dhigay taasi waa muqadimo guud bay ahaydo uu galo ayaa fasalkuwa kaba mida ayaa qaacidadan iyo umuuraha buu soo naqliyay isagoo culimmadii muxaqiqiintahayd ka soo naqlinaya hadalladiisiina waxaa kaba mid ahaa siiqat ljasmi mawduucatun lisaxiixa aw ilxasan say muxaqiqiintu yidhaaheen siiqatu tamriidna wixii iyaga kaba soo hadhay laakiin deeta wuxuu yidhaahaa wahada aladabu akhalla bihi lmusanif musanifku sheegayna oo musanifkan aan haynown isagaa muhadab leh kitaabkeenna leh waa abu isxaaqa shiiraasi adabka caynkaasa musanifku waa ikhlaaliyey oo dee waa ka tegey iyo wa jamaahiiru lfuqahaai min asxaabina wahayrihim fuqahada jamaahiirtood ha noqdeen shaaficiya iyo hadday kayrkoodba yihiin bal jamaahiiru asxaabi alculuumi mudlaqa buu yidhaha iska daamaha fuqahaun asxaabulculuum jamaahiirtoodii ayaan adabkaa dhowrin oon ilaalin oo wuxuu leeyahay waxaan ahayn xudaaq almuxadisiin oo wuxuu kaba cabiraa tasaahul qadiixataasi inay tahayoo fainahum yaquuluuna kaiira fi صaxiixi ruwiya canhu buu yidhi in badan bay odhanayaan isagoo xadiidku saxiixya ruwiya canhu wa fi daciifi qaala wa rawa fulaan daciifkiina bay qaala fulaan ama qaala nebiyu iyo rawa fulaan bay odhanayaan markaasaa wuxuu yidhaha wahada xaydun can اsawaab taasi waa leexasho sidii toosnayd ama sawaabkayd lagaba leexanaya bal markaa horena kolley waan soo tilmaanay kitaabka yaree tansiilkiina waa cibaaraad dhacdhacayay ee laakiin kolley waa daamid guud oo ay tahay dee ama cid kastana waan arkayna khudabada cid kastaana waa habab ay ama umuuro ay kaba dhaceen laakiin kolle arrinku waxa weeye un xadiidkii kale haddii uu sugan yahayna siiqada jasmiga in lagu soo naqliyo haddii xadiidka daciif uu yahayna siiqata tamriid wala ay dhacdo kolkol dee saxiixa bukhaari oo kale waxyaala siiqata tamriidu kusoo naqliyo sugan aan arkayno laakiin taasi waa meelo koobanoo sabab bay lahayd xadiidkoo macna lagu wariyey ama xadiidkoo ikhtisaarsaday ayay taasi dhacdaayo markaan dee mucallaqa iyo laga hadlayo ayay culimmaduna markaa dee waa kuwan inuu haddii siiqatu jasmi lagu soo naqliyo haddii siiqatu tamriid iyo axkaamo kala duwan uu yeeshaba taasna waa iga yar baraarujin cibaaradan ruwiya iyo ruwiyadan halkan dhacday faslun wayucrafu waa la garanaya almutaakhiru inay wuxuu ina yidhi waqad yuclamu bitaakhuri aadi ama taakhiiri axadi laftayni can ilaakhari maa tacaarudi inay kala dambeeyeen sideen ku ogaanaynaa marka labadii nas sax hadday kala dambeeyeen oo iscaaridaan kii dambe ayaa naasikhiya kii horena waa mansuukh seebaan laakiin ku garanaynaa inay kala dambeeyeen tii buu sheegayaa oo wayucrafu oo kolley imanka saddexdaa arrimood uu inoo sheegay baa amaaraadkii naskhiga ama umuurahani waa iska tafsiir iyo bayaan dambe un wyucrafu lmutaakhiru kii dambeeye waxaa lagu garan fi lahbaari binudqi wuxuu lagu garan lafdiga waa iyadoo la caddeeyey inuu kanikan ka dambeeyey nudqigu waa dee lafdigii ama naskiu kuwa yimaado dambayntaasi ayaa lagu garan ka qowlihi sal اllahu calayh wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha eegnahyi baa horeeyey amar dambaa yimi rasuulka ilaahay baana caddeeyey nahyigiisaasi inuu horeeyo markana amarkiisani kaba dambeeye taas waan kuba garanaynaa kolle ziyaarada qubuurta iyo intibaadka awciyada iyo idikhaarka luxuum ladaaxiyo intuba xadiidkay ku wada yimaadeen oo intaba nahyi baa horeeyey haddana markii dambe uu rasuulka ilaahay idmay oo uu fasaxay xadiidkana ciddii warisa xagga hoosuu dhigtee laakiin xadiidku ee ibnu mascuud riwaayadiisa unbuu leeyahay laakiin markaan eegno dee bureyt ibnu xusayb oo kale xadiidkii waa saxiixa muslim buu ku sugan yahay walow lafdigu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha taas uu dhacayo waxaa mudayd in loo tiiriyo qoladan dee xagga hoose qabatay in dee marka uu xadiidka axada saxiixayn ku sugan yahay iyaga kaga mudan casiga kitaabba kitaabku ka awleysaya ama ka horeeyo ka martaba sarreeyuu kaga mudan yahay casiga laakiin ibnu mascuud maahan iyaga laakiin xadiid burayde ayuu ahaa taasi waa mid oo xadiidkii bay noogu sugan tahay nahyigii inuu horeeyey oo uu amarkana kaba dambeeyey wayucrafu waxaa kaloo lagu garanaya biikhbaari saxaabiyi saxaabiga warramitaankiisii uu ku warramay ana haadakani nazala bacda hada oo taariikhdu aad iyo aad bay muhim u tahay de halkan un maaye waa kan oo nasqiga oo kale taariikhda iyo ogaanshaheedu dee waa tan qayb weynoo muhimay ka tahay waxyaalihii nasqiga lagu ogaanayey ee waxyaalo fawaa'id badan lahayd kuwan ruwaadda oo kale kooda been sheegayo kaan been sheegayn markay samaaciya la kulani hebel baan wax ka wariya ay noqoto dee waa taba dariiqa lagu ogaado oo kale kolkol kutubta tasxiifaadka iyo taxriifaadka kutubta dhaca ayaa kolkol waxaa laguba ogaadaa dee taariikhdii marka tarjamadii iyo waxyaale aad ogtahay iyo taariikhdii ayaa tasxiiftii asmaada iyo umuura dhacayay ayaa lagu garan karaayo kolley taariikhdu wax la fudaydsada maaha waa shay aad iyo aad u muhima ama taraajim ha noqoto ama taariikhdii nusuusta ha noqoto ama taasoo kale inta aan nasqiga ilaa waxay uga soo baxayn in kitaabkan alitqaan fi culuumi alqur'aan kolley dabca weliba imaka muxaqaqo shacayb arnaawi takhriijkiisa leeyahay iyo dabca ka horreysa maxamed fadl ibraahim in la yidhaa adigu bal markaas uu leeyahay oo kale iyo halka nasqiga markay ka hadlayay ama uu sugada kaba hadlayay kii taabashada in naskiga bal haddii marka tilaawadii iyadoy baaqi tahay xukunkii la kor yeelay xikmada kuma sugan oo kale ayaa waxa dhacday qaala ibnu xajar fii sharxi minhaaj ibnu xajar baa wuxuu ihi minhaajka sharaxiisii ku yidhi waa itqaan sayudi baale ibnu xajar acasqalaani asalahaan minhaaj maba sharxin ibnu xajar lahaytami ayaa sharxay ibnu xajarna mabuu dhalan markii uu sayudi dhintay oo kale bal maalan taas oo kale waa cibaarada kitaabka dabcaad aan arkay dee kuwada ku sugan horta laba nuska iyo ibnu xajar fii sharxi lminhaaj waana sayudi ma odhan karaa weye ibnu xajar baa sharxu minhaaj hadalkaa ku yidho ujeedadu waa wax taariikhnaad ku ogaanaysa waa تصxiif yaroo dhacayo halkaa sharx alminhaaj ay ka tay ahayd sharx albukhaari un waayo hadalkii xaafid oo koley joladka sideed dhexdeeda kitaabu tafsiir hadalkiisii uu ku lahaa weeye ee halkii fii sharxi albukhaari noqon lahayd ayuunbaa fii sharxi alminhaaj noqotay ee arrintuna waa kan oo ninkani mabuu soo gaadhin mabuu dhalan markii soo dabantay ibnu xajare sharx alminhaaj marka koley waxaan leeyahay taariikhdu waa shay aad iyo aad u muhim ah ruuxu inuu garto dee naskigiina taan kuma ogaanayna ويعرف waxaa lagu garanaya بإkhباar الصحaabiyi صxaabiga waramitaankiisii أنa haadakani naزla inuu soo dhegay baعda haada ujeedadu aayadani aayadan inay ka dambaysa hadduu صaxaabiga inooga waramo taa waan ku garanayna aw warada ama xadiidkani uu soo arooray oo haada xadiidkani bacda haada xadiidkan dabadi kama ruwiya si loo wariyey xadiidkana xaggoosu inoogu sugan yahay ciddii warisay waxaana inooguma sugan dee axmed shaakir iyo inuu saxiix yeelay kale albaanina tacliiqiisa uu sunanta abi daawuud iyo nasaa'i ku leeya uu saxiix yeela hortoodna lafdiga yaanu noqonin be laakiin xadiidka asalkiisa iyaga hortood xaafid xajar baa taqliiqu tacliiq kitaabkiisan la yidhaaha ee bukhaari mucallaqaadkiisa oo dhan uu ku wasriyo ayuu ku tasxiixiyahay mujaladka labaad an isagoo ibnu xibbaan iyo lafdigiisa soo naqlinaya bal markaa kana xadiidka sugan weeya baan leeyahy kama ru'yadu annahu kaana inuu ahaa aakhir alamrayni laba amarkii u dambeeyey waa laba sha'ni maaha laba amar oo ka soo fulo amarkii qowliga hawey ee tani waa waaxid alawaamir maaha waa waaxid alumuur oo amarka marna umuur baa lagu jamciyaa markaa bimacnaa shan iyo xaal buu noqdaa marna awaamir baa lagu jamciya waa kan qowlkee dee aanu axkaamtiisii hadalkiisa kutubtan usuulkaba ku soo aragnay markaa laba shani ama laba xaalo ama laba arrinkii u dambeeyey oo min rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam rasuulka ilaahay kaba sugnaaday wuxuu ahaa tarkul wuduu'i weysadii oo laga tago mima masati naar wixii dabtaabtay oo markii hore isagaaba amray qowl ahaan buu ku amray in laga weysaysto taas oo haddii ruux wax dab u dooriyey ama taabtay uu cuno ama uu cabotaa uu ka weysaysto laakiin maxaa markii dambe dambeeyey rasuulka ilaahay isagoo hilib cunay ama khubsi iyo waxyaalo dabde uu dooriyey ama lagu kariyey ama lagu dubayba uu cunay ayaanu ka weysaysan marka labadan xaale ee rasuulka ilaahay lahay inuu ka weysaystay waxaa dee dabtaabtay iyo inaanu ka weysaysan waxaa dambaysay inaanu ka weysaysan markaa saxaabi baa inoo cadeeya labadii xaale kii dambeeye bal taasna waa lagu garanba haddaba faama ida kaana hadduu yahay raawi axad ilkhabarayni labada khabar mid ahaan kii wariyey aqdama mid ka horeeya suxbatan xagga suxbada ta kale oo macnaa laba xadiid baa iscaariday laba saxaabi baa kala warinaya xagga islaamka iyo suxbadana way u kala horeeyeen walaakharu ka kalena uu yahay axdaa suxbatan suxba ahaan mid uga cusub ka kale oo suxbadiisu ay kaba dambaysay wadalika kabni mascuudin wabni cabaasin radia allahu canhuma dee ibni mascuudna waa saxaabi qadiim ah oo maka ee waqtiyadii horeba islaamay oo rasuulka ilaahay makana la joogay markii dambena la soo hijrooday ilaa uu wafaadayana la joogay ibnu cabaasna ee waqtiyadaa ibnu mascuud islaam waxaa dhici karta inaanu dhalanba aanu dhalanba waqti dambe ayay suxbadiisu ay ahayd oo sanadii ugu dambeeyey rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh cumrigiisaba ah ee axaadiid ay kala warinayaanna way jirtaaye waxaaba kaba mid ah axaadiidta tashahudka tashahud ibnu cabaasna waa ka saxiixa oo muslim inooguba sugan tashahud ibnu mascuudna waa saxiixayn bay inoogu sugan iyo kutubta kale bal markaa taas ayaaba kaba mid iyo axaadiid ay kala warinayaan haddaba taasoo kale oo miaal ahaan oo ujeeddadu haddaan helo saxaabigii maalan ibnu mascuud iyo ibnu cabaas laba xadiisay warinayaan oo iscaariday aan helo waanay kala horreeyeen xaggii suxbadii xaggii dee noloshiina rasuulka ilaahay way la wada dhammaysteen intii uu noolaa way wada noolaayeen lam yajuus ma bannaanaanayso nasku khabarilaqdami kaa horreeyey khabarkiisii in la yidhah dee waa horreeyo isagaa xadiidkiisu horreeyey oo markaa khabarkiisii in la nasakho bikhabarilxdaai kan suxbadiisu ay dambaysay cusbayn kaa laguba nasakho sababtuna liannahumaa labadoodu ha kala horreeyeene caashaa way noolaayeen ilaa an maata rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam oo intan dambe uu ibnu cabaas rasuulka ilaahay la joogayna ibnu mascuudna waa la joogay uun bal waa uga mulaasamo badnaa iyo de waa nin weyn buu ahaaye oo bal maalan ilaa rasuulka ilaahay ka wafaadayay fayajuus markaa waxaa suurtagala naskiguna dee se la og yahay ixtimaal kuma sugnaado hadday taarikh tahayna waa wax cad inay tahay laakiin waa suurtagal ma noqonayso ixtimaal naski kuma sugnaado waayo waa shay sharci ahaa aynu ognay inuu sharci inoo yahay oon kaba tegayno wax cad unbaa looga tagaa laakiin ixtimaal iyo waxaa loogama tago haddaba in fayajuus waxa bannaanba an yakuuna inuu yahay alaqdamu kan horreeyey samica mid maqlay maa rawaahu wixii uu wariyey ee uu maalan ka wariyey maanta rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama xadiidkiisan bacda samaaci laxdai kan axdadka ah maqalkiisii dabada oo waxaa suurtagalayna waqtiganna waa joogaaye ha kala suxba horreeyeene laakiin xadiidka waqti ay kala maqleen kan suxbadiisu ay horraysay inuu kaba dambeeye kan taasi waa suurtagal waa mid waliannahu yajuusu waxa bannaan an yakuuna alaxdau kan yar ee suxbadiisu ay cusbayd ee dambeeyey inuu yahay arsalahu xadiidka mid irsaaliyey aman shaksi qadumatay horaysay suxbatu oo arrin kalena waa jira ixtimaal kale waana wax badan oo ibnu cabaas ba haddaan eegna axaadiian kun iyo dhowrka boqol gaadhay inta uu rasuulka ilaahay ka maqlay waa kooban tahay oo walow aanay dee ahayn sida usuuliyiinta qaarkood yidhaahaan afar xadiid baba oo sida ghazaali mustasfa iyo kuba yidhaaho laakiin haddana haddii laysu wada tatabuco oo wixii samaac la caddeeyey iyo wixii la odhan lahaa samaac buu meeshii yahay aad buu u shabahaya laysku daro waxaa la arkaa boqol inaan la soo helin lama sutaas oo dee aanay gaadhin ama aanay kuba dhowaan inta kale waa wixii uu saxaabadii kale kaba qaatay intooda badanna ciddii kale dee uu irsaaliyeyba haddaba markaa waxaa suurtagala xadiidkan kan dambe uu warinayo inuu saxaabi suxbadiisa horraysay intuu ka maqlay uu irsaaliyey oo taasna way badan tahay saxaabada way kuba badan tahay falaa takuunu markaa ma noqonaysa haddii taa la ydhaa riwaayatu riwaayadiisa inuu xadiidka wariyey muta'akhiratan mid ka dambaysay can riwaayatilaqdami kaa suxbadiisa ay horraysay riwaayadiisa markaa kol haddii arrinku kaayo ixtimaaladaasi jiraan falaa yajuusu ma bannaana annasku in dee nasakh nooca caynkaasa la nasakho ama waxa laydhaa la sheegto inuu kani mansuuq yahay maca alixtimaali iyaduu ixtimaal jiro waa in yaqiin la helo wax cad la helo un weeye laakiin ixtimaalkaas naska kuma sugnaanayo faslun wama ida kaana hadduu yahay raawi axad ilkhabarayni labada khabar mid ahaan kii warinayay aslama mid islaamay uu yahay bacda mowti laakhari ka kale intuu dhintay dabadeed aw bacda qisatihi ama qisadiisii dabadeed waa suuro kale uuna ujeedadu laba xadii ayaa laba xadii baa iska hor yimi labada xadii mid ahaan saxaabiga warinaya waa saxaabi suxbadiisu intay horaysay aan ognay inuu dhintay intaan kan kala sooba islaamin amase iyaanu dhimaninbe waxaan ognay wakhtigaa uu wariyey xadiidka iyo qisadaysa kuma sugan ama wakhtigaa uu xadiidkaa wariyey inuu ka horeeyeyba kan kale islaamkiisa waa markaa kaas oo waa arintaas bal markaa taa xukunkeedna waa inoo sheegaya wadalika kamaa rawaa siduu wariyeyba weeye dalqu bnu caliyin ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay su'ila in la weydiiyey can nasi dakari dakarka taabashadiisa walxaal waa yabni masjid almadiina waqtigaa su-aashaa la weydiiyey masaajidkii madiina waa sanadii koowaad ee hijrada masjidkii madiina laba dhisayay falam yuujib ma waajibin rasuulkii ilaahay alwuduu'a weysaysi laga weysayso minhu min masjid dakar dakarka taabashadiisa laga weysayso ma waajibintu dee xadiidka markii la weydiiyey waa xadiidkii isaguna aimo kala duwane ay saxiix yeeleenoo lafdigiisu ahaa wahal huwa ilaa badcatun minka dakarku saw in yaroo hilibo adiga kaa mida un mid maaha jirkaa kalaba dee si aanu kaaga jabinayn baanu kaaga jabinayn miya ma waxa weeye badca adiga kaa mida cudwi adiga kaa mida ama qidco adiga kaa mida mooye ma wax kaluu yahay maxaa keenayaba inuu kaa jabiyo taas buu ahaa bal markaa eeg laakiin qisa la socoto dalqi waqtigaa uu yimi ee uu xadiidka kaba maqlee la weydiiyey waa waqtigii masaajidka la asisayay ama la dhisayay waqtigaasna sanadii koowaad ee hijrada yahay wrawى abu hurayraa abu hurayra wuxuu wariyey can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi kaba wariyey iijaab alwuduu'i weysada waajibinteeda taabashada dakarka la taabto oo dee lafdigiisii waa kaynoo dhigtay xagga hoose idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farji walaysa baynahumaa sitrun walaa xijaabun falyatawada taasba weeye kolay xadiidkii kale dee waafaqsanaana waa xadiidkii busra isagana aimo kala duwane ay saxiix yeeleen man massa dakarahu falyatawada iyaduna waa xadiidkii busra bintu safwaan oo kale bal taasna marka muxuu yidhi way kala dembeeyeen buu leeyahy labada saxaabi markaan eegno wa huwa abu hurayra aslama wuxuu islaamay caama khaybara sanadii khaybar bacda binaa'i lmasjidi masaajidka intii la dhisay dabeed waa sanadii toddobaad ayuu madaxeedii ayuu rasuulku ilaahu khaybar jooga madiine markuu soo gaadhay rasuulku maba joogin min sabaax bin curfuda laydhaabaa maalintaa dadka tukinayay oo reer khifaar ahaa ayuu ku maray haddana waxay ugu tegeen khaybar isagiyo dadkii kale reer dowsahaye laba socday markaas waana lix sanadoo dabadood waqtigaas marka wuxuu leeyay fayaxtamilu imaka halkan waxa suurtagala weli halkanna muu cadayna wuxuu leeyahy asalaantan mansuuq baan kaba dhigana waayo aimada qaarkood mansuuq bay kaba dhigeen barhkoodna labada xadiidba waa sugan yihiin way kala raajax yeeleen oo dee waxay raajax yeeleenba xadiidkan abu hurayre iyo kaa busre iyo dadkan saxiix yeelay iyo shawaahidda badan uu leeyahay daraaddeed wala xadiid kaa horena sugan yahay barkood ka dhiga kaa hore calaa sabiil istixbaab ka dambe kaa horena dee bara'adii un kaba dhiga taasna way oo dee ujeeddadu inaanu waajib ahayn kaba dhigaana way jiraan oo sida shucayb arnaawud iyo qoloynaayo u yeeshaan wahuwa aslamaan fayaxtamilu markaa waxaa suurtagal buu leeyahy weli ixtimaalkii baa jira oo arrintu ma cadda oo halkan sariix kuma abu hurayre inuu waqtigaa markaa xadiidkiisan imaatinkiisu ama rasuulka ilaahay maqalkiisa laga maqlay uu waqti dambe ahaa arrintu sariix kuma aha ixtimaalkii horaa jira esaa ibnu cabaas oo kale wuxuu yihi fayaxtamilu waxaa suurtagala an yunsakha in la nasakho xadiidu dalqin xadiidka dalqi bixadiidihi bixadiidi abi hurayrata in lagu nasakho sababtuna lianna daahira sida daahirkii waxa weeye annahu abaa hurayra lam yasmac inaanu maqlin maa rawaahu waxan uu wariyey ilaa bacda hadihi alqisati qisadaa hore xadiidka dalqi ku sugnayd dabadeed mooyaane oo fa nasakhahu markaa uu nasakho xadiidkani kii hore taasi waa ixtimaal nasqi bay keenaysaa laakiin ixtimaalkii ma suulin weli wayaxtamilu waxaa suurtagala allaa yunsakha xadiidkaa dalqay inaan la nasakhin ee bal ama tarjiix loo kaco haddii dee nasku suurtogeli waayo waa la kala raajax yeela la egakoodee baa raajixa sababtuna waxa weeye waa lijawaasi an yakuuna inuu yahay bannaanideed abu hurayra qad samicahu mid maqlay qabla an yuslima laakiin taasi aad bay u baciidto ee marna ma hayno inuu abu hurayra rasuulkii ilaahay qabla islaamiisa uunula kulmay taasi ma jirto horta qabla an yuslima laakiin arrintan kalea imanaya ixtimaalkan kalea waarid ah oo axaadiid aanu waqtigii isagoo ka horraysay oo warinayaaban haynaayo aw amase arsalahu uu irsaaliyey caman qaduma islaamu ku islaamkiisu horreeyey oo rasuulkii ilaahay kaba maqlay inuu xaggiisa intuu isaguna ka sii maqlay irsaaliya taasna waa suurtagal oo marka taa la eegana la idhaha may weli ixtimaal baa jiro naska kama dhigayno laakiin dee markaa hadhow waxay noqonaysaa in la kala raajax yeelo la eego duruqdii kale lagu kala raajax yeelayay bal taasna waa arrin oo uu inoogu baraarujiyey imaka halkan oo ah xataa suuradan inaan idlaaqeeda loo qaadanayn kani kan inuu kaba dambeeyo kan dambe kii hore in lagu nasakho kole di weliya ixtimaal qaa'im meeshii jiro faslan faama idaa qaala saxaabiyu saxaabigu hadduu yidhaaho haadihi alaayatu mansuuqatan hadda eeg saddexdii arrimoodeen ku garanaynay amaaraadka naskiga ahaa ama naasikha aan ku garanaynay waa inoo horraysiiya umuurahana tafsiir iyo umuuro tafaasiir meelaha gelaysa unbay tahay fasusha dambe inoogu timi wuxuu idhi saxaabiga hadduu yidhaaho haadihi alaayatu mansuukhatun aayaddani mansuukha weeye aw haada alkhabaru khabarkani mansuukhun mansuukh weeye uu yidhaaho lam yuqbal minhu lagama aqbalayo xataa yubayina ilaa uu caddeeyo annaasikha wixii nasakhayay uu caddeeyo oo fa yundara markaa la ego fiihi bal naasikhani inuu dee dawaabidaa naska uu kaba imanayey shuruuddii naasikh uu inoo buuxsamay oo markaa aan naasikh kaba dhigno aayaddiina mansuukh aan kaba dhigno iyo in arrintu aanay ahayn bal taasaan caddayno bal intaan masaladan yar bilaabin arrin baa jirta xagga fahamkan cibaaraadka dee salafkii iyo a'immadii ay leeyihiinna fahamkeeda baabkan aad iyo aad u muhiima ay tahayna in loo baraarugo qaaliban dee kutubtii usuulkaan aqhrisanayna iyo kutubtan mustalaxa iyo kutubtan kale culumulqur'aano naski markay tacriifinayaan waxay noogu tacriifiyaan un dee xukumkaa sharciga ee la kor yeelaye xukum kaleo sharciga uu kor yeelayo kaba dambeeya taasay noogu tacriifiyaan waxaana jirta marka la eego salafkii saxaabo iyo taabiciin iyo qolooyin kaba dambeeyeyba markan ay naskiga isticmaalayaan ama waa mansuukh ama waa naasikh oo kale kolley isticmaalkooda uu ka waasacsan yahay oo uu ka gudawan yahay ama ka waasacsan yahay isticmaalkan usuuliyiinta iyo culammadan dee culuumulqur'aanka inoo qortay iyo muxadisiiniya ay isticmaalaan oo ah ama muta'akhiriintu waxay isticmaalaan oo ah xukumkaa sharciga in la kor yeelo si guudba loo kor yeelo oo dee wax kor yeelayo dee isna xukum sharciga uu jiro naskiga taa taa way u isticmaalaan waa sax waxaa kaloo dhaacda naskiga inay iyagu wax kasta oo lafdigan dalaaladiisii dee daahirka ahayd ee guud inaan bal maalan aanay muraad ahayn fasiraya oo sida caamkii marka uu yahay khaaskii oo kale xataa shardigii iyo sifiya aan soo marnay ama daliil munfasila ama daliil mutasila lagu isagu khaas yeelo ama muطlaqii wixii qaydayay oo kale mujmalkii wixii bayaaminayay daahirkii wixii tafsiirkiisa ahaa ama wixii looga jeeday kii cadaynayay umuurahaasoo dhanna salafku naski way kuba idlaaqaan oo markaa wax kasta oo ama dalaaladani adigu inaanay muraad ahayn ama yani xataa kor yeelinbe cadaynayaba naski way u isticmaalaan marka waa arrinna marka salafka aqwaashooda lasoo naqlinayo ay tahay ruuxu inuu baraarugo dee aymadna waa waxay nagu baraarujinayaan qurdubi oo kale tafsiirkiisa wuxuu kaba cabiraa salafka isticmaalkiisu inuu ka waasacsan yahay kan kale oo iyagu takhsiiskiiyo waxyaalaha tawasuxa kaba cabiree ay u isticmaalaan naskiga kaba cabiraan ibnu taymiyo kale waa ku soo celceliya arrintaas oo kale oo isagoo kaba dhiga naskiga agtood ee shay mujmalo waxyaalahaasoo dhanba wada ixtimaalayuu yahay ibnuqayimna koley zaameye waxaan u jeedaa iclaam lmuwaqiciin ama aclaam lmuwaqiciin masalada si fiican buu u dabdiya waxaana aad ugaba sii amhila iyo hadal badan mujaladka saddexaad muwaafaqaat shaadibi oo kale oo intuba ay masalada inagu baraarujiyaan shaadibina amhilo kala duwanna uu laba yimaado taa keenaysa oo bal markaa waxaan leenahay ama saxaabadii iyo dee taabiciinta iyo qolooyinka isticmaalkooda naska ay isticmaalaan waaba ka waasacsan yahay marka kol in kan mutaakhiriinta oo kol macnahan aan inay u isticmaalaan kolla macno taksiiskii iyo taqyiidkii iyo tabyiinkii mujmalka iyo wixii oo dhan bay naski kaba dhigaan oo dee bayaanna ay ka wada dhigaan bal markaa taasi way jirtaa horta taa inaan ogaano oon ku baraarugno weeyaan oo cibaaro kastoo waa naasikhiya waa mansuuq aan aragnay dee sid aan lagama fahmin aan eegno bal cidda isticmaashay say u isticmaashay taa in la ogaado wey tanna wuxuu leeyahay bal saxaabiga qowlkiisii lagama aqbalaye waminaasi waxaa dadka ka mida man qaala ku yidhi yunsakhu oo wuxuu leeyahy dee qowlkaasoo kale unu daliilkii caddayni waa taqliidun qowlkii la qaatay noqonaysaayo waxa weeyaan arrintuna naqli maahe waxa dhici karta ijtihaadkii iyo ra'yigii inay tahay bal uu macnaha kale uma jeedo saa daraaddeedu intaasunu naasikhi laynoo sheegin waa naasikh iyo waa mansuuq ma odhanayno laakiin culimmada waxaa ka mida ku yidhi yunsakhu bikhabari khabarkiisaasun dee hadduu khabar ahaan inoogu soo naqliyaba waan aqbali lahayn markuu leeyahy aayaddani aayaddan way kaba dambaysay ha waxa weeyaan saa ama waxa weeyaan xadiidkan xadiidkan waa ka dambeeyaba waan ka aqbalaynaaye tan kalena waan kaba aqbalaynaayo wayuqalladu fiihi waa la qabsanaya isaga qowlkiisa ayuunbaaba la ictimaadsan wa minhum man qaala waxaa kaba mida ku yidhi in dakara naasikh hadduu naasikhii sheego lam yuqallad naasikhi waan iska hubsanaynaa naasikh ma yahayoo kaa qowlkiisaasuu lama taqliidsanayo bal yundaru fiihi naasikhan baa la eegi inuu sharaa'idii inoo buuxiye in kale wain lam yadkur haddaanu sheegin an naasikha oo uu yidhaah waa mansuuqun nusikha innagoo qowlkiisaasun ictimaadsanna waa la nasikhi waxaa laga dhigi ujeedadu wax mansuuqa waqulida fiihi isagaana qowlkiisa la qabsan isagu laakiin mid buu horraysiisay waa qowlka hore oo wuxuu uhi waddaliilu calaa annahu laa yuqbalu haada inaan kaa la aqbalin waxa u daliila annahu yajuusu waxa suurtagal oo bannaan an yakuuna inuu yahay saxaabigii qad ictiqada mid ictiqaadiyey annaskha naskhi oo dee isticmaalkoodaaba kaba waasacsan saan dhi biariiqin ariiq uu u ictiqaadiyey laa yuujibu naskha waxaa naskhi keenayn uu kaba dhigay naskh taas baaba suurtagala walaa yajuusu mana bannaana an yutraka in laga tago alxukmu ahaabit xukumkii sugnaa ee inoo sugnaadee sharcan inoogu sugnaaday min hayri nadarin iyadoon la hubsan ama ixtimaal loogaba taga taasi ma bannaana adigu balaaxaasilku waa masale ay soo qaadaan manaa hadal ka yar duwan waxaan ku arkay kitaabka alyawaaqit wadurar laydhaah waa kitaab uu leeyahay imaamkan jaamicu sagiirkana sharxay faydulqadiir iyo labada sharax ku wada sharxay ee munaawi laydhaah waxaanu xaashiye u yahay sharaxa nukhba oo laba mujalad bay ku madbuceeyeen sharaxa nukhba ee mustalaxa markaasaa wuxuu kaba cabiraa waxaa laysu khilaafay qowlka saxaabigu uu odhanaya haadaa naasikhun lidaaka maxaa arrinkiisiyo usuuliyiintu waxay yidhaaheen buu yidhaah kuma sugnaanaya naskhi waayo maxay taa ku celeeyeen waxaa suurtagal oo banaanba in qowlkiisaasi ra'yi iyo ijtihaad yahay aanu naqli ahayn uu raacay ijtihaadkii iyo ra'yigii yahay ra'yigiisna kolkolbaabu naskiga wax ka acamsan inuu jeeda ixtimaalaya taas bay ama muxadisiintu ee xadiidkii inoo warinayaba waan kaba aqbalaynaa tanna waan ka aqbalaynaa bay leeyihiin oo arrinku waa arrin khabar arrin naqliyo waa sugnaanayaa bay dhah waxaan intaa cilo ugaa dhigay ana naska laa madhala lira'yi fiih naskigu ra'yi iyo ijtihaad madhalkuma laha waa wax naqliyon isagu bal limacrifati saabiqi minhuma waa kolba kii horreeyey in la gartuun baabu ku xidhnaanaya waaahiru min xaali saxaabiyi anahu laa yaquulu dalika ila bacda almacrifati bih dee taas baaba arintu ay tahay muxadisiintana bal qowlkooda kaasba weeye wallah subxaana watacaala calaa oo laynoogu sheegi doono haddii a la yidhaaho waxyaalo culimmada qaarkood ay ku tiriyeen inay adigu naska uu keenayo laakiin dee intooda badan ahlucilmigu aanay ku tirin naski inuu keenayo bal taasoo jeeddadu barhkood baa waxay sheegteen inuu waxyaalahan ama labada arrimood ee noo iman doona oo adigu midna naqsi ay kaba imanaysa midna ziyaado inay naskhi tahay ee jamaahiirtooduna waxay ku tegayaan inaanay labada midna naqsi aanay naskigii aynu soo marray ee tacriifkiisu ahaa xukun markii hore jiray oo daliil maalan sharciya inoogu sugnaaday in la kor yeelo deliil kaloo sharciya lagu kor yeelo daabitkaasi aanu ku rumoobahayn bal taas weeye haddii laydhaha waxaa inoogu iman doonaa halkan ka wuxuu yidhi baabulkalaami waa baa-u bayaani اlkalaami waa hadalkii lagaba hadlayey baabkiisii weeye fii naskhi bacdi اlcibaadati cibaadada bacdigeed nasakhitaankeeda la nasakho iyo wa ziyaadati ziyaadadii fiiha iyada fiigeedii wax lagu soo kordhinayey bal taas labadana gaar ahaan midba goonideedan u arki doonaa waxaanan ku fahmi doonaa hadalka inoo soo socda in sha allahu tacaala taas buu baabkeedii yahay marka wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala idaa nasakha hadduu nasakho dee kolley faacilkii maanta waa adigu ha qadarnaadee waa macluum oo cidda naskhi ka soo fulaya ama xukum kor yeelaysa waa shaarici oo shaarici uu nasakho ilaahayba maalan subxaanaه wa tacaala isagaa dhab ahaan naskhigan rasuulkii ilaahay waa mubaliq ama waa mubayin uu inoo muujiyey una haddii uu nasakho shaaricu min alcibaadati shay-an shay uu nasakho min alcibaadati cibaadada kaba mid ah shaygaa la nasakhay ama shardi cibaadadu leeday haba noqdo shardigii waxaa ka mid noqonaya salaada oo kale markaan eegna weysadu waa shardi cibaadadu leedahay salaada nafteedii ma aha laakiin waa shardi la'aanteed aanay ansaxaynba marka waa shardi cibaadadii u sugnaaday ama qayb ka mida shadri kaba mida cibaadadii haba noqdo waxaa la nasakhay oo maalan shadrigina wuxuu noqon ama juskii cibaadada ka mid aha sida salaadii oo ragcad la maalan iyadoo dee ay si ku sugnaato xukunkii si kuba sugnaaday tiradeediiba ama ragcad laga nuqsaamiyo ama acmaasheedii sida rukuucdii oo kale nas uu kaba joojiyo uu kaba nasakho waa shadri taasna ama waa qayb shaygaas oo yatacallaqu bilcibaadati cibaadadii ku tacalluqaya oo wax cibaadadaa ku xidhan oo ku tacalluqsana lam yakun ma ahaanayo daalika naskhigaas shardi cibaadadu ay lahayd waana nuqsaani makaalkaniya la nuqsaamiyee la nasakhay ama shadri iyo juz cibaadadii ka mida la nasakhay naskhan naskhi ma noqonayo bilcibaadati cibaadadii si guud loo nasakhay oo horta juskan maanta meesha ka baxay ee ama markii hore shardiga ahaa ama shadrigaba ahaa naskhi way u tahay oo intaa gaar ahaanteedii waa la nasakhay laakiin cibaadadii kale ay dee markii hore la'aanteedba waxaani sixadiisuba ay ku xidhnaydba sixadii cibaadadaas ay shadrigan ama shardigan ay kuba xidhnayd cibaadadii oo dhan mid la nasakhay ma noqonaysee wuxuun bay la mid noqonaysaa maa halkan cumuumen cumuumkii aynu soo marray ee dee iyadoo naskii caam ahaa afraad markaas lafdigiisan u suubanayeyna uu ku wada dhacayu wada shamlinayey oo qayb afraaddii ka mida xukumkii caamka laga saaro dee takhsiis bay ahaydoo xukumkii caamka intaa naska kale uu kuba yimee saaray ama mutasil ha noqdo ama mudee munfasil haba noqdee xukumkii caamka ma yeelanahayn laakiin intii soo hadhay xukumkii caamku dee way lahaydoo xukumkii baaqi buu ahaayoo naskhi may ahayn tanna cumuum meeshii ma jiro laakiin dee iyadii bay masaabadeed bay iyo meesheed bay taalaayo intii la nasakhayna way dhacday oo waa la kor yeelay oo naskaa kor yeelay laakiin intii aan la nasakhin deliilkii markii hore inoo sugay ama inagu waajibiyey ayuunbaa loo deliishanayaa deliil kaleoo dib inoogu waajibiyo ama inoo sugo uma baahnina kii hore ayuunbaa u deliila wixii hadhay ee aan iyada nuqsaantani kuba iman intii kolba nuqsaantu ku timina dee naskan baa kor yeelay intii kale se lama kor yeelin kol haddaan kor yeel intii kala dhicin xukunkeedii hore baaqi buu halkii ku yahay deliilkii horunbaa u deliila wax markaa amar damboo cusboonaado oo aan sugayno oo dib inoo farana uma baahnin intaasba waya waxay la mid noqonaysaa uun takhsiiskii caamka la khaas yeelayey ayuunbay mahaabadii yeelanaysaa bal taasi haddaba qowlkii jumhuurtooda weeye aqwaalla waa inoo soo wadaa kollayna masaladan marka la eego umuuro nadariya iskaga badan oo inta badan hadday taasi dhacdee waxyaalo camaliyahoo hadhow furuucdii ay bal maalan fiqiga ahayd ay ka ratibanto khilaaf fiqi uu soo galo taas kuma badna waxaana iska jirta dee cilmigan aan haynaa usuululfiqh hadduu yahay fiqiga wixii asalka u ahaa uu yahay masalada dhab ahaan ay tahay in dee loo cinaayoodo ama gelaysa waxa ay noqonaysaa